نورنا لم يرى ربي في ليالي الكرب نورنا لم يرى ربي في ليالي الكرب فضياءه مشرق في دروب الموكب فضياءه مشرق في دروب الموكب آه إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي زادنا طول بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad kasta xiliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga el furqaan waa maalinlimo jimcaha taariikhdii jirigan ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha dulxija kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kaana waafaqsan saddex iyo tobanka bisha juun sannadda labada kun shan iyo labaatanka qodobada toddobaadkan barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxay tahay tallaabooyinkan uga caawin kara inaan ubadkan ku barbaarinna ilaalinta sidaha sidii ayayna carruurta saxaabadu u ilaalin jireen sirta warbixin qodobkaasi ku saabsan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan inshaa allah qodobadaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xubinta khadka telefoonka waan toddobaad walba ku waraysanno carruurta nagala soo xidhiiray qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga xubinta sheeka xiriirta soomaalida aad sidoo kale maqli doontaan inta uu barnaamij ka socdo waxaanan barnaamijka ka marnayn weydiimaha toddobaadka dambe waa mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
لنا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان والأمان والأمان
waa hagaaga waalidiin iyo carruurba waxaan mar kale wadiidni ka leenay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan si toosa u gudagelaynaa barnaamijka aynu ku bilowno maxay tahay tallaabooyinkan uga caawin kara inaan ubadkeenu ku barbaarin ilaalinta sidaha sidii ayayna carruurta saxaabadu u ilaalin jirin sirta warbixintiidin ku soo maqanayd ku dhegaysan doontaan
يا رفيق الدرب حذر من كلاليب المخاطر دربنا صعب طويل يا رفيقي فلتثابر يا رفيق الدرب حاذر من كلاليب المخاطر دربنا صعب طويل يا رفيقي فلتثابر يا رفيقي فلتثابر tarbiyada dhallaanka waa mid taabanaysa dhinacyo kala duwan oo labada waalid waxaa looga baaniyay in carruurtoodii ku barbaariyaan qayimka wanaagsan cibaadada allah subxaanahu wa tacaala iyo wuxdaaniyaddiisa akhlaaqda middeeda toosan ixtiraamka dadka waaweyn iyo dhammaan waxyaabaa uu ku toosayo suluukiyaadkiisa si markuu weynaadu u noqdo mid wanaagsan oo meel fiican uga soo baxa ummadda islaamka salafkuna waxay ahaayeen kuwa carruurtooda ku dadaala tarbiyadooda kuna xidha allah subxaanahu wa tacaala in ubadka lagu barbaariyay ilaalinta sidaha waxay ka mid tahay waxyaabaha waajibka kuwa labada waalid islamarkaan ubad ku horseedi kara wanaagga iyo kayrka nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu ahaa markii uu yaraa mid ku tilmaaman sifaaday ka mid yihiin allaamiin assaadiq iyo kuwo kale waxaana dhammaan magacyada si loogu bixiyey ilaalinta uu ilaalin jiray sidaha waana shay muhiim u ah tarbiyada carruurta in lagu abaabiyo ilaalinta sidaha haddaba intaan warbixintan ku guda jirno waxaan si faahfaahsan u soo gudbin doonnaa sida ugu habbooneen ubadkeenu u bari karna ilaalinta sidaha يا رفيقي فلتثابر يا رفيقي فلتثابر ذب عن عرضي ولا تطعن بأمصال الخناجر لا تشهر بي ولا تذكر عيوبي في المنابر ذب عن عرضي ولا تطعن بأمصال الخناجر لا تشهر بي ولا تذكر عيوبي في المنابر لا تطل هجري
xilligii jaahiliga waxay dadku ahaayeen kuwa ay ku dhex faaftay faaxishada xumaanta iyo munkaraadka balse waxay ahaayeen kuwa ubadkooda ku barbaariya sifaadka wanaagsan iyo akhlaaqda toosan nebiga sala allahu calayh wasalam markii waa lala soo diray lana yimaaday diin dhammaystiran wuxuu taageer islamarkaana booriyey sifaadkaasi wanaagsan oo ay ka mid ahaayeen ilaalinta siraha iyo macluumaadka waxaana la gudboon labada waalid inay ilmaha yar ku barbaariyaan sifaadkaasi wanaagsan ee ka mida akhlaaqda toosan si ay ubadku ilaaliyaan siraha qoyska iyo kuwa kale khubarada qaarkoodu waxay aaminsan yihiin inay suurtagal tahay in ilmaha yar ay noqon karaan kuwa si wanaagsan u ilaaliya siraha oo caqli badan muhiimaddana waa inuusan ahaanin mid siraha guriga u gudbiya dad uusan aqoonin amaba uu garanaynin waxaana habboon in labada walid ay tallaabooyinkan raacaan si ay ilmaha yar ugu barbaariyaan ilaalinta siraha kow in carruurta laga yaabiya ama deegaan ku saacidaya ilaalinta siraha waxaana laga maarmaana in deegaanka ama bay-aad ay ahaataa mid laga helaya jaceyl saaxiibtinimo ixtiraam qadarin naxariis isfaham iyo wada noolaasho waxaana laga maarmaanay labada waliday markaasi ku tarbeeyaan carruurta inay allah u kaashadaan wax walbo ay ku hadlayaan labo in labada walid ay ahaadaan kuwa ilmaha yar ay kaga dayani karaan ilaalinta siraha maxaa yeelay inta badan waxay ilmaha yar bartaan wixii ay labada waalid ka arkaan waxaana waajib ah in labada waalid ay kudasho wanaagsan u noqdaan ubadkooda oo ay hortiisa ku sameeyaan wax walbo ay doonayaan inay carruurta ku beeraan qulubtooda saddex in ubadka si sahlan loogu sharaxaa macnaha ilaalinta siraha iyo sida ugu habboon ay iskaga ilaalin karin siraha qoyska u gudbiya dad kale waxaana wanaagsan ubadka arrinkaasi muhiimaddeeda loogu soo celceliyaa in badan si ay quluubtiisa ugu talaalanto una noqdo mid ay ku sugnaatay qalbigiisa afar hooyada iyo aabaha waxaa waajib ku ah inaysan ubadka u oggolaanin in iyaga uu warka usoo kala qaado ama uu u sheego xoggii arrimo ku saabsan saaxiibadiisa ama hadallow ka soo maqlay dadka kale xitaa haddii uu hadalkaasi yahay mid taabanaya ama quseeya labadooda islamarkaanu isaga ka soo maqlay mid ka mid ah qoyska ama dariska waana inay u sheegaan labada walid carruurtooda in namiimka ama iskudiraha uu yahay midka warka kala gudbinayo oo dadka u kala geenayo una sharaxan micnaha guud ee iskudiraha iyagoo weliba adeegsanaya qaabka ugu habboon dhegihiisanay ku dhibciyaan qofka iskudiraha uusan allah jeclayn shan sidoo kale labada waalid waxaa dushooda ahaatay in carruurtooday u sheegaan muhiimadday leedahay in hadalka ay ilaaliyaan sidoo kalena ay ka digtoonaadaan labada waalid inay ilmaha yar dhexdooda ku sheegaan hadalla haddii ay maqlaana keeni kara mushaakilaad lix markii ay ilmaha yar bannaanka keenaan siraha gaar ahaan siraha qoyska waxaa laga maarmaana in labada waalid ay si wanaagsan u baaraan waxa sababay in ilmaha yar ay fashiliyaan siraha guriga islamarkaana loo sheegaa dhibaatada iyo alista ka dhalan karta in haddii uu siraha guriga u sheega dad uusan garanaynin
تطل هجري لا تطل هجري فطول الهجر يغتال المشاة إن الصد للأرواح قادر لا تغادر عن حمى روحي رجاء لا تغادر إن إحساسي رهين في دياجير المقال لا لا تغادر عن حمى روحي رجاء لا تغادر إن إحساسي رهين في دياجير المقابر
haddaba sidee ayay carruurta saxaabada allah karaala noqday u ilaalin jireen siraha saxaabada allah karaala noqday waxay ahaayeen kuwa markii ay yaraayeen ilaaliya siraha maadaama lagu barbaariyey ilaalinta iyo xifdinta siraha cali bin abi taalib allah karaala noqday waxa uu seexday gogashii nebiga sala allahu calayhi wasalam xilligii hijrada nebiga nimankii qoreysheedii loo soo diray inay dilaan nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxay isku dayeen inay cali ka ogaadaan halka uu jiro nebiga mana uusan cali sheegin wax ka mid a halka uu nebiga aaday markii ay ka quusteen inay wax ka soo saaran ayayna iska dayeen anas binu maalik allah karaal noqday wuxuu isagana ahaa mid si wanaagsan u ilaaliya siraha wuxuuna toban sano u shaqayn jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuuna ka sheekeeyey anas in nebiga sala allahu calayhi wasalam uu maalin maalmaha ka mid a u sheegay arrin sir ah taasoo la faray inuusan qofna u sheegin anas ayaa wuxuu yidhi waxay weydiisay umu saleem oo ahayd hooyaday arrinta uu nebiga igu siraystay mana u sheegin buu yidhi anas allah karaala noqdee sidoo kale anas binu maalik allah karaala noqday wuxuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu ii diray shaqo waxaana ka soo daayay hooyaday markii aan u imaaday waxay weydiisay maxaad u soo daahday markaa baan ku yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa shaqo ii diray markaabay i weydiisay muxuu kuu diray waxaan ku yidhi buu yidhi anas waa sir mana u sheegaya sirta nebiga sala allahu calayhi wasalam qofna ugu dambayntii ilaalinta siraha waa ammaano dusha ka saaran ruuxa loo dhiibay diinteenna suuban islaamkana waxay buulisay in la xifdiyo siraha waxaana lagu tilmaamay inay tahay cilaaqaadka xidhiirka bulshada waana waxa uu ruuxa fardiga kula dhaqma dadka kale sirtu waa shay qofka uu naftiisa ku qarinayo micnaheeduna waa qarinta shay haddaba hooyad yaabaha dhalay ilmaha yar waxaa ku waajiba inay ilmahooda ku baarbaariyaan ilaalinta siraha ogana degaan inuu bannaanka keena waxyaabaha gaarka waa qoyska iyagoona midda u adeegsanaya waddooyinka tarbiyada korinta ubadka hadafka ugu weynna ka dhiganaya inaysan carruurta dadka kale uga sheekeenin siraha guriga iyo weliba kuwa kale يا رفيق الدرب بادر وما للهجر هذا يا ذا رفيق الدرب آخر إنني أبدو يتيما يا رفيق الدرب بادر يا وما للهجر هذا يا رفيق الدرب آخر يا رفيقي يا رفيقي يا رفيقي يا رفيقي يا رفيقي يا رفيقي
في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الماضية فاضياه مشرق في دروب الموكب qeybaha hore ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaad degaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan oo idinkaga imaanayaa waxaadna markani ku soo dhowaataan xubinta qadka telefoonka iyo jawaabiyahay carruurtu ka bixiyeen su-aalihii aynu weydiinay toddobaadkii hore waa kuwan iyagu ka jawaabaya waxaana la yeelanay wara sidiidan ku soo maqan
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo
حفصة عبد الرحمن xafse cabdiraxmaan halkee naga soo wacaysaa
تجمد الجمامة degmada jamaame waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay
ها su-aalihii lisoo yidii jawaab ma soo diyaarisay
ها waayahay aynu koo bilowno su-aasha koowaad ee ah midda adkaarta ah waxayna u dhaceysaa sida tan waxaa sheegtaa mid ka mid a ducooyinka la aqriyo xilliga roobdoonka
اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا
maasha allah su-aasha labaad yaa midda ale xidhaalaha iyana waxay u dhaceysaa sida tan waxaad sheegtaa xayawaanka ugu xasuusta wanaagsan xayawaanada
جيلك geelka maasha allah jazaak illaahu khayran madrasadii wax ka barataa مدرسة رمضان madrasatu ramadaan waxyaabaha lagu barta maxaa ka mid ah قرآن التربية العقيدة
waayahay mustaqbalka dhow maxaa jeceshaa noqoto
معلمة maclimad maxaa ku dooratay بس مسلمين يخطروا mustaqbal wanaagsan oo ifaya ayaan ku rajaynaynaa insha allah waayahay ugu dambeyn iyo halkan ka salaamaysaa إذا عاد الفرقان هاي آبي ونالين annagana oo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo weynow insha allah السلام عليكم
wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo تعظيم عبد الرحمن faadima cabdiraxmaan halkan naga soo wacaysaa
دقنا جواني degmada jamaame barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay ها su-aalihii lisuyidii jawaab ma soo diyaarisay ها
waayahay aynu ku horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada uu qofka muslimka akhrinayo xilliga roobdoonka اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا
maasha allah jazaak illaahu khayran su-aasha labaad ayaa middaani xidhaalaha ina waxay ku leedahay waxaa sheegtaa xayawaanka ugu xasuusta wanaagsan xayawaanada جيلك geelka barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay
حديث xadiidha inoo akhri الأدعية الرضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان
madrasadii wax ka barataa
دكتور رمضان madrasatu ramadaan waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah قرآن التربية qur'aan iyo tarbiyo waaya mustaqbalka dhow maxaad jeceshaa noqoto
معلمات macalimad mustaqbal wanaagsan oo ifaya ayaan kuu rajaynaynaa insha allah
إن شاء الله waayahay ugu dambeyn iyo halkan ka salaamaysaa
إذاعة الفرقان من أبي ولا نار وسوستين annakan oo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu soo weyno insha allah وأدركم سبعين شكر اليوم ayuu dhib
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته adigoo magacaa ku bilaabaya
وليد الترفلاء halka naga soo wacaysaa خدمات إمامي waayahay barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay ها su-aalihii lisweydiiyey jawaab ma soo diyaarisay ها yaa kuu soo diyaariyey
بنفسي maasha allah waayahay aan ku bilowno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducadu qofka muslimka akhrinayo xilliga roobdoonka
اللهم عزنا اللهم عزنا اللهم عزنا waaya maasha allah su-aasha labaad yaa midda le xiraalahaina waxay ku leedahay waxaa sheegtaa xayawaanka ugu xasuusta wanaagsan xayawaanada
كنت geelka maasha allah madrasadii wax ka barataa لما كنت سرنطان madrasatu ramadaan waayahay mustaqbalka dhow maxaa jecshana noqoto معلم macalimad waxaan kuu rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan insha allah
إن شاء الله waayahay barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay
قرآن qur-aan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد maasha allah jazaak illaahu khayran ilaaha ku barakeeyo ugu dambeyn iyo halkan ka salaamaysaa إذاعة الفرقان إذاعة صلاة فلسطين annakan oo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo weyno insha allah وعليكم السلام soo weyno insha allah
السلام عليكم
wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo سماء عبد الرحمن
halkee naga soo wacaysaa
نجمي ساكن degmada saakow barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay ها
su-aalihii lisweydiiyey jawaabadun soo diyaarisay ها aan ku bilowna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa mid ka mid ah ducooyinka la akhriyo xilliga roobdoonka اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اغث اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا maasha allah jazaaki illaahu khayran ilaaha ku barakeeyo su-aasha labaad iyo amidaal xiraalaha ina waxay ku leedahay waxaad sheegtaa xayawaanka ugu xasuusta wanaagsan xayawaanada جيل maasha allah madrasadii wax ka barataa
مدرستهم القرى madrasatu umulqura waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
قرآن خلاص سنية بنود المرأة اللي حرمتها barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa ood soo diyaarisay قرآن ينشدوا haye qur-aanka ku hormar kadibna nashiidada insha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لك- يغفر لهم ما قد سلك وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإنتهوا فلا عذر فإنتهوا فإن الله بما يعملون بصير فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير عز بغزة العداية فجروا وبساحة الميدان وانتهروا تكفيكم الله نار غليلنا أدللتم البيت الذي لا يظهروا أدللتم البيت الذي لا يظهروا وعلى يديكم ذا حمى ذاق الأولى بقعد منقرة تستوي بس بقعد منقرة تستوي حتى رأت كل البطيبة جندهم نار لهم عند الميزان تقطعوا ميزان أقصى أبان عماركم وعقيقة أنتم شراب يظهرون وما اختلفنا في موازين القوى ولديكم تلك الموارد تمخرون ولديكم تلك الموارد تمخرون عز بغزة العداية تزدروا وبساحة الميدان تزدروا أتفيتم وإلى غليلنا أذللتم الجيش الذي لا يظهر أذللتم الجيش الذي لا يظهرون فدنا فدنا إلى ود السماء وأيتوا فأقيموا بقلوبنا تتذكروا ولنا كتاب الله نمشي خلفه وبسنة الهادي نعز وننصر صبرا لنا أرض الربا بقواعدنا إن الصبيان وقدنا يتج- يتحرروا صبرا لنا أرض الربا بقواعدنا توعد توعد قواعدنا إن الصبيان وقدنا يتحرروا
maasha allah waaya ugu dambeyn iyo halkan ka salaamaysaa muslimiinta dhammaan dalka ay joogaan gaar ahaan amiirkeena buuciida iyo walaalaheena mujaahidiinta iyo walaalaheena falastiin idaacadda alfurqaan anakana ugu salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo weyno insha allah Wacalay- wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaaga ku bilaabayo maxamed xasan halkee naga soo wacaysaa
degmaha shaami degmada saragale barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la soctay
may
waayahay waxaynu ku leenahay kusoo dhowow barnaamijka tarbiyada caruurta gaar ahaana xubinta khadka telefoonka waxaan rajaynaynaa inay toddobaadkan la socon doonto si aad uga jeedo su-aalaha toddobaadka soo socda insha allah insha allah waayahay barnaamijka toddobaadkan maxaad uga qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay
dhawaan
haynoo aqri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة وبالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى
maa sha allah jazaaka allahu khayran madrasadii wax ka barataa مجابة إمام الكسائي waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
قرآن حديث لوحل مدى
mustaqbalka dhow maxaad jeceshaa noqoto بداية
mujaahid mustaqbal wanaagsan oo ifaya ayaan kuu rajeynaynaa insha allah إن شاء الله waaya ugu dambeyn iyo halkan ka salaamaysaa
العاد الإسلامي قال فوقها مسلمين ملك كفتيجيان يوميك نبيه
annakana ugu salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ونظام يروج بنا دستورنا ونظام نوج به وسواه لم نجد أولا من مذهبي waa hagaaga qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada caruurta ayaan ku sii siqaynaa waxaase markan idinku soo maqan xubinta sheeka xiriirta soomaalida taasoo faa'iido u leh caruurta garaadkooda sidoo kalena ay ku fahmayaan waxyaabo badan oo dhaqankoodu ka mid ah
Obeya, obeya, obeya, obeya, obeya, obeya. Ado labago iyo shadle, ado geldala ila choga, adoo galadi gumaaday gayigii adoo xoreeyey adoo qori garabka haysta gaboobayo gaadhi mayo haddaad gadhaadi gabowdo asay galadu timaado hoyo guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hoyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hoyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin
sheeka sheeka caruure sheekadani maanta waxay ku saabsan tahay digaagadii dhashaahayd oo caqliga badnayd maalin maalmaha ka mid ah ayaa dooro labayo toban ukun ee dhashay ama beydh markay dhashay ee ku fadhiday way soo fiiqeen ama way dilaacday markay dilaaceen ukumihii waxaa ay noqdeen toban ilmoodoo yaryaroo digaagada markay noqdeen laba beedha kasoo hartay ama laba ukun digaagadii yareed digaagadii hooyadaheed ilmaheedii wixiis jiray waxay cunaan u raadsay ilmahaaga way soo kaxaysay ilmihii way baxeen markay baxeen waxay cunaan raadsadeen labadii ukun mid ka mid ah soo dilaacday oo soo fiiqday markay soo fiiqday meelahay fiirfiirisa digaagadii yareeda ilmaha heeda markay fiirfiirisay way weysay hooyadeedii inaysan joogin ee aragtay ee waxna meesha ka shanqaraynin markaasaa waxays tiri bal raadi hooyadaa waa intaasoo soo heshaa way soo baxday ayadoo soo socoto aa waxay aragtay sac meel daaqaayo waxay aragtay sac yar oo meel daaqaayo sicii meesha daaqaayay intay u imaato ee fiirisay ayadoo fiirinaysa wuxuu ku dhahay digaagadii yareeday waxaan arkaa inaad aada ii fiirinaysid ee maxaa rabtaa markaasaa waxay ku tiri hooyadee miyaa tahay adiga ayadoo si cod maskiinah kula hadlayso markaasa sicii u naxay digaagadii yareedoo maskiinta ahayda markaasaa wuxuu ku dhahee aniga maahi hooyadaa xajmi ahaan hooyadaa aniga waa iga yar tahay aniga ayaa ka weyn xajmi ahaan anigaa ka weyn hooyadaa maahi ee orod hataa waa sii arkay haddaad sii socotid waa heleehe ok way soo baxday digaagadii yareed ayadoona niyad jabin oo caadi ah oo dadaalaysa way soo baxday markay soo baxday xoogaa markay socotay waxay aragtay ri oo meel daaqaysay aragtay markay aragtay u imaatee waxay ku dhahdee iyadoo si yaroo maskiina la hadlaysa waxay ku tiri waa nasac waad ka xajmi yar tahay ee hooyadee miyaad tahay markaasaa waxay ku tiri ridii waa runtaa waan ka xajmi yarahay saca laakiin ma ahi hooyadaa maxaa yeelay hooyadaa sideedoo kale ma lahan afar lugood ee waxay leedahay sidaadoo kale laba lugooday leedahay iyo baalal ee haddaad sii socotid waad helaysaa okey dhahday way soo socotay way soo baxday say u soo socotay waxay aragtay duke duke meel saaran kor geed saaran asaantay soo socotay soo hor istaagtay dukihii yaraa markay aragtay meesha saaran asaa waxay ku dhahdaa waxaa arkaa inaad sideedoo kale laba lugood leedahay baalalna aad leedahay ee hooyadee miyaad tahay si yaroo cod maskiina kula hadasha markaasaa wuxuu ku dhahay dukihii anigu hooyadaa maahi oo yacnii waa runtaa waxaa leeyahay sidaadoo kale laba lugood baalalna waa leeyahay laakiin sidii hooyada hooyadaa oo kale maahi xoogaa intay duusho in ka badan ayaan duulaa hooyadaa maahi ee haddaad sii socotid waad helaysaa hooyada way soo baxday haddana se u socotay ee u socotay ee waxay aragtay boolanboolada oo biyaha gasha ma aragtay oo biyaha ku dabaalato ayadii ilmaheeda baddii biyihii ku jiraan ee u imaatay way fiirisa hooyo hooyo hooyo ee ku dhahday markay hooyo hooyo ee ku tiri ee fiirisay inay maskiin tahay ee waxay ku dhahdee anigu hooyadaa maahi oo hooyada waanu ekahay laakiin hooyadaa ma ahi markaasay uga sheekaysay digaagadii yareed bilow mindhamaad ee ugu soo sheekaysa sheekada way ka naxday markaas wixii ku tiri haniyad jabin oo waa helaysaa hooyadaa markaasaa waxaa maqlayday oo kor saarnaa qoolee qooleydyaa u imaatay si ay u caawiso ee istiri caawi miskiintan digaagadaa oo yariistaa markaasay u tilmaantay meesha hooyadeeda joogto inta ka baxay dhahda waddadan ku socoto ruusa adaa arkaysid hooyadaa marka dambe hayay tiri way soo baxday digaagadii waddadiisa u heysay u heysay u heysay u heysay way socotay waxay maqashay cod oo sidii dooradii oo kale ququuq ququuq dhehayso haddana xoogaa yar markay soo socdo codkii soo raacday markay soo raacday codkii ee u imaatay ee waxay ku dhahday hooyo hooyo hooyadii fiirisay waxay dareentay digaagadii hooyada ahayd gabadheedii inay tahay oo ilmaheedii tahay markaasee ay ku ay u soo orday hooyadeedii hab ee siisay marka sheekadeni halkaas ay noo joogto sheekadeyna waxaa ka faa'iideynaa waxay tahay yacni qof aqli badan oo yacni dadaal badan aan niyad jabaynin yacni hadafkiisa inuu gaaraayo sidaasaan ka fahmaynaa sheekadeynina way noo dha halkaas ay noo joogay inshaa
samowa allah samow samowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xaliladiiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habari fiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya
نجد أو نرم من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay waxaadna mar kale ku soo dhawaataan su-aalaha carruurta laga doonaya inay ka soo jawaabaan toddobaadka soo socdo waxaana mar kale u mahadcelinaynaa carruurtii ka soo jawaabtay su-aalihii hore haddii waallah idmana waxaan toddobaadkan idiin soo gudbin doonaa carruurey su-aalo kaloo iskugu jira adkaariyaal xiraale haddii aynu ka horeyno su-aasha koowaad yaa midda adkaarta waxay u dhaceysaa sida tan waxaa sheegtaan ducadu qofka muslimka akhrinaya markii uu roobka yimaado aan ku celiyo mar kale waxaa sheegtaan ducadu qofka muslimka akhrinaya markii uu roobka yimaado su-aasha labaad yaa midda alxiraalahayna waxay u dhaceysaa sida tan waxaa sheegtaan salaad la tukado aan layn sujuud iyo rukuuc intaba aan ku celiyo mar kale waxaa sheegtaan salaad la tukado aan layn sujuud iyo rukuuc intaba waxaan idin rajeynaynaa inaad ka soo jawaabtaan toddobaadka soo socdo idinkuna la soo xidhiidhaya maalinta khamiista galabteeda saacaddu markay ku beegan tahay toban saac iyo bar ama afarta iyo bar galabnimo waxaadna naga soo wici kartaan teleefon nambarkiisu yahay eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix
ضياء مشرق في دروب الموكب نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية guud ahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo aad toddobaadkan ku dhegaysateen qodobo kala duwan waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan carruurtii ka qayb qaadatay xubinta qadka telefoonka carruurtii jecel inay ka qayb qaadato balse wakhtigu ka dhammaaday waalidiintooda mucallimiintooda iyo dhammaan dhegaystayaasheenna tani intaan ku kulmayno barnaamij caynkan oo kale ah iyo toddobaadka soo socdo waxaan idinkaga tegaynaa fii amaaniillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
ودونه حد السنان